ambasi dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan aad ku maqli doontaan warka subax raadiyaha simba waxaa ka mid a maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dagaalyahanada al-shabaab hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay bilaabayaan guluf ka dhan ah al-shabaab ka go'doomiyey magaalada cudur howlgalka maraykanka ee africom ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadayaan la dagaalanka al-shabaab hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sheegay inay xidhayaan xuduudaha ay la wadaagaan maamulada dalka saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay burburiyeen saldhigyo al-shabaabku ku leeyihiin koonfurta soomaaliya madaxda maamulka puntland ayaa waxay sheegeen inay hor istaagayaan dacaayado laga faafiyo maamulka puntland wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa mushaar kii siisay ciidamo horay ugu gadooday mushaar la'aan maamulka garowe ayaa bilaabay wax ka qabashada sicir bararka iyo diidmada shilinka soomaaliga ah iyo hogaamiyaha mucaaradka raashiya oo lagu xidhay gudaha moscow mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina siddeed iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door karoonaa warkayaga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dagaalyahanada al-shabaab sida warkaan ugu faahfaahinayo faysal cabdi faarax wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo booqday deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug oo dhowaan uu ka dhacay dagaal u dhexeeya dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo gaar ahaan kuwa maamulka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan dagaalka maamulka galmudug iyo al-shabaab u dhexeeya oo muddooyinkii dambe deegaanada maamulkaasi ka dhacayay waxaana wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wasiir fiqi uu shaaciyey in maamulka galmudug uu u diyaarsan yahay in dagaal saf ballaaran ah uu ku qaado dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu guula ka sheegay dhammaan dagaalo maamulka galmudug iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug iyo deegaano kale oo dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug waxaana uu sheegay in maamulka galmudug uu haatan yahay mid diyaar u ah waxaana wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi uu markaasi sheegay in maamulka galmudug uu dadka shacabka ah ee ku dhaqana maamulkaasi galmudug deegaanadiisa in ay loo baahan yahay in qeybtooda ay ka qaataan dagaalkan waxaana uu tilmaamay in dhammaan dadka reer galmudug iyo sidoo kale qeybaha kala duwan in ay qeybtooda ka qaataan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay garab istaagaan ciidamada maamulka galmudug iyo ciidamada dowladda kuwaas oo uu tilmaamay in dadka shacabka ay garab taagan yihiin islamarkaasna ay diyaar u yihiin in garabkooda ay ka dagaalamaan maamulka galmudug ayaa muddooyinkii dambe deegaanada uu ka arimiyo waxaa ka dhacayay falal amniga liddi ku ah iyadoona ay jireen dagaalo dhowr ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ay markaasi la galeen oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi sidoo kale waxaa jirtay in dagaalo dhowr ah ay guulo ka sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ka dhacay deegaanada maamulka galmudug waxaana la xasuustaa in jimcadii toddobaadkii aanu soo dhaafnay in dagaalamayaasha al-shabaab ay dagaal kula wareegeen deegaanka lagu magacaabo ceel dheere kaas oo u dhexeeya dhuusamareeb iyo gurceel waxaana la tilmaamay in deegaano kale oo uu ka mid yahay deegaanka bacaadweyne ay maamulka galmudug iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaaba ay dagaalo dhowra halkaasi ku galeen walow maamulka galmudug qudhiisuba uu guulo dhowra ka sheegtay dagaaladii ka dhacay deegaanka bacaadweyne ee gobolka muduga waxaana ah sidoo kale jirta in maamulka galmudug uu tilmaamay in dadka shacabka ah iyo sidoo kale maamulka galmudug ciidamadiisu haddii ay iskaashadaan markaasi ay ka adkaan karaan dagaalamayaasha al-shabaab ah waxaana sidoo kale jirta in tani ay kusoo aadeyso xili dagaalo dhowra oo la xiriira aanooyin qabiil oo beelo walaalaha u wada dega deegaanada maamulka galmudug iyo sidoo kale dagaalo kale oo la xiriira in dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladdu ay ku dagaalameen halkaasi ay dhacayeen muddooyinkii dambe waxaana ma tani ay kusoo aadeysaa in maamulka galmudug uu sheegay in tallaabo horle ay u qaadayaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaaba
aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayey madaxweynaha maamulka puntland ayaa sheegay in ay xirayaan islamarkaana sugayaan ammaanka xuduudaha ay la wadaagaan maamulada dalka siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland oo tababar usoo xirayay cutubyo ka tirsan ciidamadaha maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa ay qaadeen tillaabooyin la xiriira dib u habeynta ciidamada siciid cabdulaahi deni oo khudbad dheer oo dhowr iyo toban daqiiqo soconaysay ee ka jeediyey magaalada qardho ee maamulka puntland islamarkaana halkaasi uu ugu soo xirayay tobabar ciidamo ayaa waxaa ka garab muuqanayay wasiirada uu qusay wasiirka uu quseeyay arrimaha ammaanka iyo weliba sidoo kale kan sicir bararka iyo dhanka diidmada shilinka soomaaliga waxayna kala ahaayeen wasiirka ammaanka galan iyo weliba sidoo kale wasiirka maaliyadda maamulka puntland xasan shire abgaal oo oo iyagu qeyb ka ahaa wafdiga madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni inta uu khudbadda jeedinayay waxa uu soo qaaday arrimaha siyaasadda dalka isbedelada ku yimid khilaafka ka jira doorashooyinka tababarada ciidamada ammaanka deegaanada maamulka puntland khalkhalka dhanka siyaasadda ee ka jira gudaha deegaanadaasi iyo weliba falalkii ugu dambeeyey ee lidiga ku ammaanka ee ka dhacay gudaha maamulka puntland waxa uu siciid cabdulaahi deni ku faanay in maamulkiisu wax ka qabtay arrimaha ammaan ee deegaanada maamulka puntland isagoo sheegay in maamulku uu wax badan ka bedelay hanaanka ciidamada waxauu sidoo kale sheegay in tababaro loo sameeyey ciidamo aada u fara badan oo qeybtood dhowr iyo toban sano aysan wax tababari helin islamarkaana ay ku sugnaayeen furimo dagaal amaba ka howlgelayeen deegaano ka tirsan maamulka puntland siciidaniga hogaamiye puntland ayaa waxauu sidoo kale soo qaaday arrimaha la xiriira dhanka maaliyadda iyo sicir barar ka aafeeyey deegaanada maamulkaasi siciidani ayaa shaaca ka qaaday in ay ku howlan yihiin sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka ka jira deegaanada maamulka puntland waxauna sheegay in iskudayo badan oo ay sameeyeen ay fashil ku dhammaadeen ugu dambeyntiina ay guddi ka madax bannaan maamulka puntland madaxda xukuumaddiisa hadda talada haysa ay qabteen waxaana guddigaasi hogaamiya madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiraxmaan faroole iyo weliba sidoo kale wasiirkiisii waa wasiirkiisii maaliyadda oo la aaminsan yahay xilligu joogay in wax badan uu ka qabtay sicir barar aafeeyey deegaanada maamulkaasi puntland xubnahan ayuu madaxweyne deni sheegay in ay soo jeediyeen talooyin dhowr ah islamarkaana dhankooda ay talooyinkaasi qaateen hogaamiyaha maamulka puntland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira dhanka warbaahinta isagoo sidoo kale sheegay in waayihii dambe ay soo bateen dadka dacaayadaha ka faafiya maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi ay ku soo badanayaan dadka baraha bulshada ka cambaareeya maamulkiisa islamarkaana ugu sameeya dacaayadaha waxba kama jiraanka waxauna tilmaamay sharcigu inuu qof walba ka sarreeyo islamarkaana qofkii dembi ku gala baraha bulshada amaba wax ka sheega madaxda ugu sarreysa maamulka puntland amar loo qabo in lasoo xiro islamarkaana dembigu uusan ahayn mid qofka kaga haraya waxa uu samaynayo ama halka uu ku samaynayo diyaarna ciidamada kala duwan ee ka howlgala gudaha deegaanada maamulka puntland ay u yihiin in dadka baraha bulshada ka dhaleecaya maamulkiisa ay wax ka qabtaan
waxaan u rajaynaynaa dadka baahidan dama caadaystay iyagoo dano siyaasiyiin degaano kala jooga ka fulinaya inay dadka kiciyaan boliiskan boliiska hore waa ka duwan yahay waxaa dacwad lagu soo oogayaa meel kastoo aad joogtid oo dembi ku geshid facebooka xataa haddaad dembi ku geshid dembibaarayaashaa ku soo qabanayaan dembigu ma aha kan bannaanada lagu qabto keliya haddaad facebooka kacdoon iyo kicin iyo dil iyo balaayo ka shaqaysid ogow cadaaladda puntland waa ku arkaysaa ama magac gabdheed facebooka saarso ama mid odayeed saarso adiga ku taalla waa lagu soo qabanaya waxaan jeclahay inaan siyaasiyiinta caadaysatay oo tabar ka dhigatay dadka in la cahayo war meeshaan xisbiyaha ka furanay kaalay oo da- aragtidiinna siyaasadeed sheega xukuumadda aragtida siyaasadeed waa caddahay waa tayeen iyo tiigsi idinkaa markhaantiga ah sidaan ii tababarnay xeradaan maalintaan imise u ekeed waa ogeedeen isbeddelka ku dhaca ciidamada waa ujeedaan mushaharooyinka waxa ku dhaca waa ujeedaan xisbiyadii dimuqraadiyaddaan furnay cadaaladda waa qodobada ugu weyn oon hadda ka shaqayn doonna horena uga shaqaynay dariiqa aan ku shaqaynayna waa cad yahay isagoo waadixa ayay meel walba ku yaallaan waxaan rajaynaynaa intii aan sheegnay haddaan gaarno waa alxamdulilah haddii cid wax naga dhiman xataa haysaa noo sheegto waxba dhiban male waa ku darayna kaasaa kaasaa dhiban hadhaha
hogaamiyaha maamulka puntland ayaa waayihii u dambeysay wuxuu wajahayay dhaleecaymo kaga imaanaya ah, dhanka siyaasiyiinta iyo warbaahinta waxaana maamulkiisu ku guuldaraystay in ilaa hadda ay wax ka qabtaan arrimaha sicir bararka ee aafeeyey deegaanada maamulka puntland waxay jiray inay sameeyeen isku dayo dhowr ah balse guud ahaan sida isaguba afkiisa shalay ka cadeeyey ay ku dhammaadeen fashil waxaana magaalooyinka waaweyn ee maamulka puntland ka dhacayay dibadbaxyo looga soo horjeedo hanaanka maareyn ee maamulka puntland iyo sida ay wax u marayaan iyagoo sidoo kale sheegay in dhibaatooyinkan ay yihiin kuwo meesha ka saari kara hanaanka maamul ee hanaanka dhaqandhaqaale ee maamulka puntland hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay bilaabayaan gulufka dhan ah al-shabaab ka go-doomiyey magaalada xudur magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa waayihii u dambeysay ay wajahaysay xaalado aada u adag iyadoo dhowr sano ku jirtay go-doon ay sam- ay geliyeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab magaaladaasi xudur ayaa la sheegay hadda inay tahay xabsi kor ka furan marka loo fiiriyo nolosha bulshada waxaana la sheegay maciishada oo si qarsoodi ah ama dhuumaaleysi lagu gelin jiray iyadoo la saari jiray dameeraha ama xayawaan la mid ah in hadda xaaladooda ay kasii adkaatay islamarkaana al-shabaabku ay bilaabeen tillaabooyin dheeri ah oo ay kaga hortegayaan dadka ku sugan gudaha degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa la sheegay inay wajaheen xaaladihii ugu adkaa islamarkaana maciishadu cirka isku shareertay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo ka jawaabaya qayladhaanta kasoo yeereysa siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaaladaasi iyo dadka ku sugan gudaha degmada xudur ayaa tegay magaaladaasi waxa uuna ilaa hadda ka wadaa kulamo ku aadan hanaanka magaaladaasi looga dulqaadi lahaa xubnaha ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ee go-doonka geliyey hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa inta uu ku sugnaa magaalada xudur waxa uu sameeyey ballanqaadyo dhowr ah oo ku aadan arrimaha ammaanka dagaalo lala gala al-shabaab iyo weliba sidoo kale arrimaha dhaqaalaha iyo nolosha bulshada waxa uu sidoo kale sheegay in gacan ay ka geysan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa bulshada magaalada xudur islamarkaana dhinacyadu ay u noqon lahaayeen kuwo meesha ka saara dhibaatooyinka jirta hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo welihii ku sugan magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa waxa uu kulamo la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee ku sugan gudaha xudur saraakiisha ula qaatay ayaa waxaa qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa maamulka koonfur galbeed ee daraawiishta ah iyo weliba saraakiisha amisom ee ku sugan ee ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed inta la ogyahay waxaa la sheegay sida warbaahinta saraakiishu u sheegeen in madaxweynuhu uu kala hadlay arrimaha la xiriira go-doominta ay ku jirto sanawaadka xudur xaaladda adag ee dadku wajahayaan waxa uuna u sheegay in iyaga ay yihiin cidda keliya ee samata bixin karta xilligan degmada xudur hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay in saraakiishaasi uu sheegay in maamulka koonfur galbeed uusan dadka waxba u qaban karin haddii iyagu dhankooda aysan dhaqdhaqaaq samayn lafta gareen ayaa ku adkaystay in wax dhaqaale ah oo maamulka koonfur galbeed uu haya aysan jirin islamarkaana uu dadkan wax ugu qabanayo wuxuu sidoo kale u sheegay saraakiisha in dadka ku sugan gudaha xudur aysan maciishada u qeybin karin amaba isla kala gaarin madaxda maamulka koonfur galbeed balse waxay u baahan yihiin ay tahay in loo furo wadada ay u marayaan magaalooyinka kale ee maamulkaasi iyo weliba eh, gobolada ay uga yimaadaan inta badan maciishadaha kala duwan hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada xudur isku dayaya in halkaasi uu wax uun ka bedelo xaaladda nololeed ee ka jirta waxa uu doonayaa in ciidamada ay guluf qaadaan islamarkaana la banneeyo wadooyinka isku- eh, ku xidha xudur magaalooyinka kale ee dalka iyo gobolada ay dariska yihiin wuxuu sidoo kale doonayaa in si toosa xudur ay ugu xidhanto magaalada baydhabo ee xarunta sida kumeel gaarka ugu shaqeeyo maamulkiisu waxay taasi noqon kartaa mid wax ka bedesha hanaanka maamul iyo midka nololeed ee magaalada xudur oo go-doon ku jirta muddo sanawaad ah islamarkaana dadkeedu ay wajahayaan xaalad aada u adaga magaalada garowena maamulkeedu waxa uu bilaabay wax ka qabashada sicir bararka iyo diidmada shilinka soomaaliga guud ahaanba deegaanada maamulka puntland waxaa waayihii u dambeeyey ku laba kacalaynayay islamarkaana xaaladiisu meel xun ay gaartay sicir barar saameyn ku yeeshay dadka deegaanada maamulka puntland islamarkaana wax ka bedelay hanaanka nololeed ee dadkaasi dadka danta yar ee ku nool deegaanada maamulka puntland ayaa la sheegay hadda inay wajahayaan xaaladii ugu adkeyd islamarkaana aysan lahayn meel ay ciirsadaan lacagta shilinka soomaaliga ah ee la diiday iyo sicirka oo cirka isku shareeray ayaa meesha ka saartay awoodda dadka danta yar ay u lahaayeen nolosha deegaanada maamulka puntland dadka ku nool kamamka barakacayaasha ee duleedka magaalooyinka waaweyn ee maamulka puntland ayaa wajahaya xaaladihii ugu adkaa waxaana qayladhaan iyo laga muujiyey xaaladda nololeed ee barakacayaal aada u fara badan oo ku nool kaamam dhowr iyo toban ah oo ku yaala duleedka magaalada boosaaso waxaa sidoo kale qayladhaantaasi mid lamid a laga muujinaya dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland dadkaasi ayaa la sheegay inay wajahayaan xaalado adag islamarkaana deegaanada maamulkaasi guud ahaan sicir barar ku aafeeyey dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada garowe ayaa la sheegay in xaalkoodu yahay mid cakiran islamarkaana sicirka uu cirka isku shareeray ayna awoodi waayeen in ay soo gataan cunooyinka qeybahooda kala duwan iyo quutu daruuriga waxaa sidoo kale la sheegay in ay waayeen biyo waxayna cabayeen maalmihii u dambeysay sida qaar ka mid a dadka kaamalkaasi ku nool ay warbaahinta u sheegeen biyo aada u wasakhaysan oo qeybtood laga baqayaba dadka inay cudur ku dhaliyaan waxayna u muuqdaan hadda in biyo iyo baadla-aan ay yihiin islamarkaana aysan jirin cid u maqan iyo ceel u qodantoona waxayna wajahayaan xaaladihii ugu adkaa madaxda maamulka puntland ee u gurman lahaa ayaa iyagu hadda waxay ku mashquulsan yihiin islamarkaana qaatil ka taagan yihiin wax ka qabashada sicirka waxay qaadeen tallaabooyin u muuqda in iyagu ay isburinayaan waxayna dhowr jeer ka laabteen awaamir ay soo saareen taasi oo muujinaysa jahwareerka ka jira gudaha deegaanada maamulka puntland iyo madaxda ugu sarreysa waxaana jahwareerkan uu meesha saameeyey ama meesha ka saaray dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale shaqadii wasaaradda maaliyadda maamulka puntland waxaana jahwareerkan mid lamida laga dareemaya madaxtooyada maamulkaasi oo xaaladda culayskeedu ay gaartay in guddi ka madax bannaan xukuumadda loo saaro islamarkaana uu noqdo guddi markii loo fiiriyo maamulka puntland heerkiisu uu sarreeyo waxaana guddoomiye looga dhigay madaxweynihii hore ee maamulka puntland weliba sidoo kale waxaa ka soo dhex muuqday xubnahan wasiirkiisii maaliyadda oo la aaminsan yahay in wax cunuu ka qabtay xilliguu joogay sicir barar saameeyey deegaanada maamulkaasi puntland dadka barakacayaasha ah ee ku nool gudaha deegaanada puntland ayaana la sheegay hadda inay wajahayaan xaaladihii ugu adkaa islamarkaana ay u baahan yihiin in garab istaag loo muujiyo wasaaradda maaliyadda maamulka galmudug ayaa mushaarkii siisay ciidamo horey ugu ugu gadooday mushaar la-aan wasaaradda maaliyadda maamulka galmudug ayaa waxay mushaaraadkoodii u qeybisay islamarkaana gaarsiisay ciidamo go- go- waa ciidamo jaray wadada xidhiidhisa gobolada mudug iyo galgaduud oo isbaaro dhigtay aagga galin- magaalada galinsoor islamarkaana ciidamadan ayaa ka cabanayay xaaladda nololeed ee ay wajahayaan waxayna sheegeen in bilihii u dambeeyey ay wajahayeen mushaar la-aan wasaaradda amniga maamulka galmudug xilligaasi kama aysan hadlin tallaabada ay ciidamadan qaadeen waxayna ka gadoodeen xeryihii lagu tababarayay iyagoo ugu dambeyn gaadiid aad u fara badan oo kuwa dagaalka ah oo ay wateen ay dhigteen wadada xiriirisa gobolada mudug iyo galgaduud islamarkaana ay hor istaageen gawaari nooca xamuulka oo waday maciishadaha kala duwan islamarkaana u socotay dhowr gobol islamar kana soo baxday magaalada gaalkacyo ee xarunta maamulka waa xarunta gobolka mudug ciidamadan ayaa ugu dambeyn waxaa lagu guulaystay inay sii daayaan gawaaridaasi maamulka maaliyadda waa wasaaradda maaliyadda maamulka galmudug ayaana waxay hadda mushaarkoodi siisay ciidamadaasi walow ciidamadu weli aysan tallaabo qaadin amaba aysan dib ugu laaban xeryihii horey ay ugu sugnaayeen oo tababaradu uga socdeen waayii u dambeeyey ciidamada daraawiishta maamulka puntland oo u muuqday si dardar leh in loo xareeyay islamarkaana deg deg badan uu ku jiray ayaa waxay sameynayeen gadoodyo isxigxiga iyadoo qeybtood ay mushaar la-aan ka cabanayeen kuwana hab qabiil ay u gadoodeen intaasaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warka injineer kooshin ayaa inoo farsamaynayey shaacir aan ahay cidda warka igu seegay si mirihiisa ay ka daalacan karaan nabadgelyo